sidaa laidin sheegay waxa weeye waxaa la horyaal xeerkii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka yaa naloo soo gudbiyey xeerkaasi wuxuu ka hadlayaa doorashada in la qabto maarj sagaaliyo labaatankeeda wakhti yar baa ka hadhay waxaa ku jira sidii haweenka somalilan iyo dhallinyarada iyo dadka la haybsooco siay uga qayb qaadan lahaayeen doorashada soo socota wakhtiguna waa yarya waana ku faraxsannahay in haweenka somalilan oo ugu badan bulshada somalilan inay ka qayb qaataan siyaasadda waad ogtihiinoo golaha wakiilada waxaa ku jira gabar qura labay ahaayeen gabar waa ka tagtay gabar qura ku harhsan waana jecellahay in golaha haweenku ka soo qayb galaan waana xaqay u leeyihiin in la doorto waxna ay doortaan marka wakhtigiina wakhti yar baa hadhay waana ognahay haweenka doorashadu inay dhibaato ku tahay inay doorasho toosa galaan sababta waxaa weeye laba reer bay badanaa u dhexeeyaan ragguna waxaa la yidhahda iyagaa isdoorta laakiin idinkaa ka fara badano boqolkii lixdan haweenku boqolkii lixdan waa waayihin haddii hadday isu codayn lahayn laakiin dhibaatooyinkaa iyagayna ku xeeran ayaa haysta golaha wakiiladu waxay diyaar u yihiin kuraasta inay banneeyaan wakhtigii loogu talagalay doorashaduna inay ku dhacdo wakhtigeedii annaga waxa quree nagu xidhan waxa weeye waa xeerkaa umaa nagu xidhan wax kaloo nagu xidhan ma jiraan saama qaybsi kuraas waxaasoo dhan xusbiyada qarankay u taal laakiin annaga xeerkaan xeerkiina waa waa dhammaystiranna waxaan doonaynaa in laga wada hadlo oo la korfeeyo sidii haweenku ugu sahlanaan lahayd ay uga qayb qaadan lahaayeen doorashooyinka markaa wuxuu soconayaa maanta iyo berito ra'yigiinana iyo ra'yada meesha ka soo baxana waa ururinaynaa dabeedna waxaynu isla falqaynaynaa sida ugu habboon ee haweenku uga qaab qaadan lahaayeen doorashada soo socota dee aad iyo aad baan idiin salaamayaa waxa weeye idinkuna ra'yigiina ka dhiibta wixii aad fikirka qabtaan wixii constitutionka ku qoranna isla falqeeya go-aanana way ka soo bixi doonaan anigu shirka u weydiin fureeye waxaa maamulaya guddoomiyaha guddida nabadgelyada difaaca iyo xubnaha golaha wakiilada labada casho idinkaaiyagaa idinla joogaya markaa isla soo ururiya wixii tala bixina ee la hayo ha laysu soo ururiyo ha lagana soo qayb galo ani waxaan moodaya inta in laga badan yahay laakiin waxay la tahay beri iyo maan berina way hadhay marka aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaad ka soo qayb gasheen waana idinka mahad celinaynaa